dhaqdhaqaaqan milatari ee ka bilowday deegaanka raskamboni oo koonfur kaga beegan magaalada kismaayo ayaa waxay ka dambeysay kadib markii aroornimadii hore ee shalay dowladda soomaaliya ay ka dejisay ciidamo aada u tiro badan kuwaas oo ay sheegeen saraakiil u hadlay in ay ku wajahan yihiin goobihii ay ka baxeen ciidamada atmis ee ku yaalay jasiiradaha gobolka jubbada hoose gaar ahaana deegaanada raskamboni iyo sidoo kale buur gaabo hase ahaatee maamulka jubbaland ayaa si weyn uga soo horjeestay tegitaanka ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ee deegaanka raskamboni waxaana ay sheegeen in ay halis amni ku yihiin deegaanka islamar ahaantaana dowladda federaalk ee soomaaliya ay ka weecinayso howlgalkii lagula jiray al-shabaab beddelkeeda in ay isku dhacaan ciidamo ka wada tirsan dowladda gaar ahaana maamulka jubbaland iyo sidoo kale dowladda federaalk ee soomaaliya sidaasi silmada ciidamada jubbaland ayaa habeenkii xalay ahaa ka ruqaansaday magaalada kismaayo kuwaas oo dhinaca badda maray iyagoo ku wajahan deegaanka raskamboni oo ciidamo dowladda federaalk soomaaliya ay gaareen waxaana laga cabsi qabaa isku dhacyo dhex mara labada dhinac iyadoona addoomo aada u tiro badan oo ay saaran yihiin ciidamo ay ka baxeen habeenkii xalay ahaa dekedda magaalada kismaayo inkastoo dhaqdhaqaaqadaasi ciidan ay jiraan haddana maamulka jubbaland waxa uu sheegay in ay dhankoodu aada markaasi uga xun yihiin dhaqdhaqaaqyadaasi military sida uu shalay sheegay madaxweyne axmed maxamed islaam oo shalay markii la doortay ka hadlay xaaladda deegaanadaasi waxaan odhanayaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud taariikhda dib ha u celin maanta waxaa la gaaray in ciidamo lasoo daldalo oo la geeyo raaskaambooni iyadoo looga jeedo dagaalka shabaabka in laga joojiyo oo wiilal soomaaliyeed si laba kun iyo saddex iyo tobanka shalay laysku laayo laakiin ma dhacayso haddaba madaxweynow waxaa nasiib darro ah laakiin ha laga daayo warwareegga lagu jiro cidda mucaarada cid wax sheegan kartaana halkan ma joogto madaxweyne kalena ma jiro anaa maanta madaxweyne kaa amnigana ciidanka amnigaa gacanta waay ciidan kalena ma jiro odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka deegaanka waxaana ay tilmaameen in ay aada uga xun yihiin xaaladda ka soo cusboonaatay deegaanadaasi waxaana ay baaq u direen maamulka jubbaland iyo sidoo kale dowladda federaalk oo ciidamo ku soo daabulaysa deegaankaasi qaadanayna waxaa weeye inaad dowladdanada federaalka ah iyo dowladdanada jubbaland state aan u dirna baaq baaqa waxaa weeye in aan meeshaa dirir ka dhicin xabad inayna noqonin xalka u horeeya inayna noqonin ay noqoto waxa u dambeeya ay noqoto rajana aan ka qabno in xabadda lagaba baaqsan karo haddii waxaan ku idhaahdayy dhimir la yeesho dhinacasan in wax loo qabto la doono dowladduna ay saa doonto dowladda dhexe dowladda maamul dowladda goboleedka jubbalandna ay sidaasi la-eg oo lagaba yaabo in isfaham haddii la wada hadlo uu ka soo baxo ayna noqonin in xabad waxaan ku idhahdaa wax lagu xalliyo arrinka ka soo cusboonaaday degmada badhaadhe tuulada raaskambooni ciidamada shalay ka degay dowladda federaalku ay u soo dirtay iyo kuwa jubbalandoo sii joogay dhexdooda inayn xabad ka dhicin dagaalka soomaaliya maanta ka jiro laba weji unbuu leeyahay weji saddexaad inaan lagu darin dagaalka soomaaliya laba weji unbuu leeyahay weji saddexaad inaan lagu darin ummadda soomaaliyeed dhammaanteed meelay joogtaba inta gudaha joogto iyo inta dibadda joogto way tabaalaysan tahay waxaa kala goostay colaad abaaro fatahaad mashquul noloshii oo ku adkaatay maciishadii oo adkaatay dadkaa maanta inaan loogu darin siday nabadoonnadii u horreeyey sheegeen inaan loogu darin haddaan waxba la taraynin inaan colaad lagu soo kordhinin tan iyo markii khilaafka ku salaysan arrimaha doorashooyinka uu dhex maray maamulka jubbaland iyo dowladda federaalk ee soomaaliya waxaa sii xoogaysanayay oo cirka isku sii shareerayay dhaqdhaqaaqyada iyo xiisadaha la xidhiira arrimaha siyaasadeed ee doorashooyinka salka ku haya iyadoona markii shalay madaxweyne axmed maxamed islaam la doortay ay dowladda federaalk ee soomaaliya bilowday dhaqdhaqaaqi military sanadii labadii kun iyo saddex iyo tobankii ayaa sidan oo kale magaalada kismaayo waxaa ku dagaalamay ciidamo ka tirsan dowladda federaalk iyo sidoo kale maamulka jubbaland iyadoona dagaaladaasi ay dhiig badan ku daateen aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo